iyo guud ahaantoor qaranka turkiga oo ciidankan runtii quruxda badan ee horteena ka muuqday aad arkaysaan soo siiyey tababare kala duwan in muddaana muxuu ahay ii sheega halkaa lagu soo carbinaayey aaminsannahaana runtii inay muxuu ahay ii sheega ay wax weyn ka beddeli doonaan howlgallada iyo muxuu ahay ii sheega waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay muxuu ahay ii sheega guud ahaan gobollada dalka ay ka gulinayaan gaar ahaan la dagaalanka ee muxuu ahay ii sheega nimankan nabad iyo nolol diidka ah oo ummadda soomaaliyeed u diida muxuu ahay isaga nasashadii ciidanka ilaahay waxaan rajaynaa in muxuu ahay ii sheega ummadda soomaaliyeed ay u ifi doonto mustaqbal wanaagsan nolol wanaagsan kanaan dulqaadi doonno ilaahay idankiis dhibaatooyinka iyo waxa haysta ciidanka maanta halkaan aad timideenna aad qayb weyn ka qaadan doontaan waxaan leeyahay markaa ku soo dhowaada dalkiinna hooyo aad baan ugu faraxsanaha runtii inaad soo qaadateen oqoon aad muxuu ahay ii sheega ku caawi doontaan ama ku saacidi doontaan ummadda soomaaliyeed ugana saari doontaan dhibaatooyinka iyo marxaladaha ay ku jiraan aad iyo aad umahadsantihiin